actash waa garan kartaa dareenkayga siduu qofka noqon karo marka kitaabka uu ku dhaaranayo kitaabka waa waa kitaabka ilaahay hadalka ilaahay waxa waaye waxaa ugu dhaaratana sidii lagu talagalay ama sidii u ahaa inaa uqabatid marka aniga waa markii igu horreysaan kitaab gacanta saara oon dhaarto marka shucuurteyda dareenkayga walwal tiro badanaan qabay weligaa kitaab ma ku dhaaratay ikraanay maanta ka hor maya waa markii igu horreysay waa gartay weligaa xil ma qabatay maya waa markii igu horreysay maxaad qaban jirtay intaadan xubin baarlamaan noqon maxaad ahayd oo aad qaban jirtay waxaa ahaa ardiyad haye maxaad baratayna ee business administrationka inkastoo dumarku aysan jecleen in da'dooda la weydiiyo imise jir baa tahay cabtoosh waa waxaa waxa waaye da-deedu labaatan iyo lix ikraan marwo la qabo reer le miyaa tahay mise gabadh baa tahay si kale haddaan u dhigo reer ma leedahay oo waan leeyahay ha reer baad leedahay waa gartay ikraanay dhowr iyo labaatan jir iyo marka loo eego xubin baarlamaan waa da aad u yar maxaad filanaysaa inaad kala kulanto shaqadan cusub iyo xilkan cusub ee xubinnimada baarlamanka cusub ee soomaaliya kulley shaqadu horta waa shaqo adag waaye waxa waaye waxaa loo baahan yahayna waaye inaan ka ka qabano baarlamaanka gabar ahaan maadaama aan gabadh gabdho aan nahay gabdhahana ay doonayaan isbeddel wax u waxqabadkoodana rabaan inay muujiyaan dalka siyaasadiisana wax kusoo kordhiyaan
dabcan xubnaha baarlamanka loo qoondeeyey dumarka dhibaato badan baa ka dhacday gaar ahaan xagga dhaqanka adigu ka warran qaabkii lagu soo doortay hadday ahaan lahayd ugaaskaagii reerka iyo ergadii ku soo xushayba catoosh way jirtaa dhaqankeenna markii la yidhaahdo iyo soomaalida inay ku adag tahay in gabar la doorto oo xil loo dhiibto hase ahaatee aniga ikaan ahaan wax caqabada ama wax culeysa kalamaan kulmin reerkayga yacni markii aan ergadeyda iyo dadkayga ugaaskayga nabadoonkayga kulli markaan aan hortegay een u sheegay inaan tartamo ahay ama musharaxaad aan ah u tartamaysa aqalka hoose baarlamaanka wax caqabada kalamaan kulmin sida reeraha qaar ee dadka qaar ee soomaalida aniga way soo dhaweeyeen ikraanay dhowr iyo labaatan sanaad jirtaa sidaad ii sheegtay shaqadan aad maanta u dhaaratayna ma ahan howl fudud waa xubin baarlamaan waa masiirkii dalka waa sharci dejintii dalka kitaabkaas qur'aanka kariimkeed gacanta saartay ma ka dhabayn doontaa oo dalka iyo dadka wax ma ku soo kordhin kartaayoo inaad u noqon karto ma u malayn si fiican catosh marka aan ku leeyahay markii igu horreysa oon gacanta saara kitaab oon ku dhaartay ilaahay dartiis waa markii igu horreysa oon ku leeyahay waa sax waan dareemi karaa culayskeeda yacni intaan walwal ka muujinayo kitaabkaas gacanteeda saaraayo ma malayn kartid marka aniga aniga shaksi ahaan ilaahay hortiisana maadaama ugu dhaartay niyaddana wax walba niyadda waay camal walbaad qabanaysaa aniga niyaddayda waxay tahay dalkayga dadkayga iyo diintaydaba inaan ku difaaco oo wax ugu qabto oo wax kastoo wanaaga ama wax kastoo horumara dalkan ku gaaraayo ugu sameeyo ogow haddee waxaa laga yaabaa inay yimaadaan sidii lagu bartayba baarlamaanka soomaaliya isjiidjiid isqabqabsi mooshin in baarlamaanka cod u qaado ra-iisul wasaare waxaasoo dhan iyo kitaabka ma iswaafajin doontaa waxaan samayn karnaa annagoo unit ah oo midaysan oo dhalinyaro ahaan ka midaysan yacni dadkii hore u jiray iyo inaanan isqaqabsi badan aan meesha ka saarno oo wax kasta wada hadal is-afgarad heshiis aan ku sameyno oo sharcigii iyo nidaamkii yacni dadki wax ka bedeli lahaa in annaga nahay sameynana aan ku aan dhaqankaas dhaqan marino oo wax ka bedelno